deegaanka iyo weliba yoordhoox awal cabdulaahi oo kumid ah dadka deegaanka ku gudoomina dhul lagu tiragalay in la kadhisa xarunta barbaarinta owlaada oo laku hirgeliyi doona deegaanka habriyeeshaee gobolka saraar munaasabada dhulka lakula wareegay muwaadinku iyo weliba goobro ku haya maamulka deegaanka mas-uuliyiinta dowlada hoose hana kumid ee odayaalka dhaqanka iyo qeybo shal duwan ee bulshada deegaanka ankoreen dhoox awal cabdulaahi iyo weliba uuse ku hadalay munaasabada usoona sharaxaad kubi muhiimada iyo inglata dhulkun usabi iyo sida owlaada wallanka bara doonaa
halkanaynu taagannahay waa habareeshay waa goobtii loo asteeyey in laga dhiso dhulkii loo asteeyey booldanka malcaamadda habareeshay waa dhul gaadhaya toban baloodh dhulkaasoo aan bixiyey aniga oo dhuu xawilah waxaa aan ku wareejinayaa iminka guddida booldanka ee magaalada habareeshay iyo culimmada hawshaa u xil saaran iyadoo dhulkii uu dhulkaa bannaan yahay aanu doonayno insha allahu in looga dhiso dhismayaal waxbarasho oo malcaamadda iyo booldanka ah iyo maxaddo dhanka kale ahaana kumid ee hubnoogay shalduwanaaye ee ku qayb galay munaasabada iyo weliba si eedayo aan kama hadnagana walaalsho ka wareejiya dhulkuun iyoona codsadeen in lakula qeyb qaada dhismooyinka la kurgeliyi doonaa aniga oo ku hadlaya afka guddida boodhanka habarheshay waxaanu kala wareyn dhulkaas oo tiradiisu yahay toban baloodh waxaanu ula guddoonnay dhulkaa muxsiniinta reer somalilan wasaaradda diinta iyo cuqaafta cid kasta oo muxsiniina oo jecel inay waxooda aakhiro ugu hormarsadaan dhulka waxa weeye haddaanu nahay guddidii habarheshay oo aan ka joogo anugu odaygii oo sadcaal ku maqana ku matelayo waxa weeye dhulkaa waanu ka guddoonnay waxaanu uga guddoonnay dee muslimiinta inay soo dhisaan oo oo ay dhisaan baanu dhulkaa u guddoonnay inta iyada halkan joogta iyo inta maqanba warka waxaan ku gaadhsiinaynaa dhulka haddee madarasada in lasoo dhiso ilaahay dartii nin walbana de wuxuu gashado isaga aleef iyo aakhiraba marka sidaa laajigeeda ay odayaashu sheegeen ama guddidu sheegtay dee waxaannu codsanaynaa in la dhiso oo wixii khayraadka jecel ee shareecada islaamka la dhiso dee isbeddelna waa la sheegaye wasaaradda awqaaftiiyo diinta dee waa codsigayagii koobaad haddaanu nahay reer habarheshay waxaa kaloo halkan aan ka sheegayaa annagoo guddidii madrasadda ah halkan waxaannu ka guddoomaynaa dhuux cawil cabdilaahi dhulkaa uu bixiyey ee tobanka baloodh ah ee bannaan waalidiintii ciyaalkaa boodhaka dhigan jirtay dhalay marka halka maanta waxaa laga bixiyey dhul toban baloodha waxaa bixiyey ninka layado dhuux cawil cabdilaahi guuleha sarmaarke ilaahay waxaan ugu baryanaa inuu ilahay wax khayrna ka siiyo boodhanka ah habarashe ee alhuda yuu siiye waxaanu doonaynaa caalamka iyo muslimka iyo dowladda iyo wixii islaamka jecel inay boodhanka ciyaal ku jireen kirada ahay dhulkaa lisiina loo dhiso annana waxaanu nahay waalidiintii ardada wax dhigata ee dhulka loogu deeqayo dhashay waxaanu ku jiraa dhul kira'a ayaa ardadaas adeer naga jirtaa dhulka ninkaasu bixiyey muxsinkaasu ilaahay jasaaya ka siiyo dadka kale ee muslimiinta ana ama dowlad ha noqoto ama shicib ha noqoto waxaanu ka codsanaynaa wixii khayr doonaya inay ka soo qayb qaataan dhulkaa uu dhux awil cabdilaahi bixiyey waan uga mahadcelinaya ilaahayna waxaan uga baryaya inuu miisaanka xasanaadka ugu daro qodobka saddexaad muxsiniinta waxaanu ka codsanaynaa ardayda dhigata madrasatulhidaaya ee ku jirtaa kirada insha allahu tacaala dhulkii maanta waa bannaan yahay waa haynaa ardayda walkubaradaasa xarumo walbarashada deegaanka habaryayaasha ee gobolka saraar iyo weliba tanyang ee taa fursad muhiime